wararka ka imanaya degmada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa sheegaya in booliska kenya ay qabteen baabuur xamuula oo ay saaraayeen qiyaas dhan toddoba iyo labaatan tan oo ah kiimikada laga sameeyo waxyaabaha qarxa oo la sheegay in uu usii socday dhinaca soomaaliya afhayeenka booliska dalkaasi kenya ayaa sheegay in baadhitaan ay ku wadaan baabuurkaasi iyo waxyaabaha saaranba sida uu ay kusoo warramayso waryahayaga maryan maxamuud bare oo warkan goordhoweed nooga soo dirtay magaalada nairobi sida uu v o ada u xaqiijiyay afhayeenka booliiska masuud wiye masuud gaaridan oo ahaa nuuca kamiilka qaada ayaa waxa uu jiray labaatan iyo toddoba tanis oo waxyaabaha qarxa ee iyo alaabaha kale ee qarxyada laga sameeyo loo adeegsado iyadoo la rumaysan yahay in uu ku socday al-shabaab iyo dhanka soomaaliya waxaa gaaridan ku qabtay deegaanka dhadajabuula oo ka tirsan countiga wajeer ee xuduuda soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in ay socdaan baaritaano la xiriira gawaaridan iyo alaabaha saarnaa qalabka warbaahinta dalka si weyn uga faalloonaya dhawaan ayay ahayd markii magaalada mombasa iyo deegaanka isliya magaalada nairobi ay ka dhaceen qaraxyo geystay khasaarooyin dhaawacyo u badnaa aad bay mahadsan tahay maryan maxamuud bare maryan qalanjoo goor dhaweyto warkaasi nooga soo dirtay magaalada nairobi halkaad naga dhagaysanaysaan waa washington